wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada kooxda al-shabaab ay habeenkii xalay ahaa weerareen garoonka dayuuradaha ee magaalada kismaayo meelo u dhow haddaba waryahayaga ibraahim xasan daandurey oo istuudiya la jooga ayaa qadka telefoonka kula xiriiray afhayeenka kooxda raaskambooni cabdinaasir seyraar oo jooga magaalada kismaayo wuxuuna uga horreyn weydiiyey inuu u xaqiijiyo weerarkaasi gacaufidkii markay ahayd saacadda labadii habeennimo ama sideedii fiidnimo sida loo yaqaano ayaa nimankii shabaabka kusoo tursadeen xabado garaboodka qayb kamid a marka de waxay iska ahayd wax yar oo aan qiimo lahayn oo laga jawaaday wayna ceereen waa gartay marka yaa ku sugnaa eeraboorka markii falkaasi weerarka u dhacayay ciidamadii deganaa ee amisom iyo ciidamadii soomaalidu intuu waa joogeen ma jiraa weerarkaas wax khasaaraha u geystay dhimasho iyo dhaawac ama burbur maya amir wax khasaaraana ma jiro ama dhimasho ha noqdo ama dhaawac ha noqdo xabad intii meel fog lala istaagay soo rideen bay ahayd waxawey hal mar shanqadheed la maqlay waa loo jawaabay da meesha ciidamo culus baa jooga culus inta waa yaalaan wuxuu wax intaa ku eg buu ahaa marka waa wax la bunbumiyey weye
mar haddii kooxda shabaab ay soo weerarayaan eerboor kismaayo soo macneheed umaha magaaladu waa idinla joogaan halkay doonaan ayayna weerari karaan serar de macnaha waxaa weye qof waad ogtahay maanta madaxamed hadda waxawe baa ka dhacayay waa wax iska dabiiciga shabaab anagu maogtahay gobolka lagama sifaynin waa joogaan laakiin muhiimada ay kaleeyihiin marnaba ka gaari maayaan inshaalla haddii alla idlo oo ah inay magaalada amnigeeda wax u dhimaan taas weya midda muhiimada anagu aan saarayno laakiin qof mar wax tuuray iyo miina jid la geliyey waa wax iska daneeciya maarta marka amniga magaaladan runtii wuu sugan yahay imaarka aad ka hadlaysayna magaaladan haw maalintii aan ka qabanay ilaa hadda weligoodna may soo gelin way awoodi waayeen maartay in shacabka dhulkan degan iyo iyagu ay ay dhibaateeyaan marka hawshaasi anaga hadda culaysna uma hayso ma jiraan wax howlgallo ah oo ciidamada hadda jooga halkaasi haddii noqon lahayd kuwa kenya iyo ciidamadiina ay wadaan mar haddii saas weerarkaas ugu dhacay waayo howlgalku wuu jiraayo de magaaladan iyo eriyada ku dhow inta badan waa laga shaqeeyaa oo hadda nimankaasi shaqadooda annaga naguma badna wixii kale intaa ka baxsanna kolle waa hawl militiri laakiin waan rajeynaya isbedel inuu gobolka ka dhici doono meer dhow insha allah waxaa kaloo jirta in barre hiiraal uu ku sugan yahay magaalada kismaayo sida la sheegayo adiga mis aragteen serar barre caadi waa nin lagu joogaa magaalada dhibna muunkasanin wuu iska yimid waa caadi wuu joogaa wax shudii iyo wax burbureena ka jiraan joogitaankiisa haba yaraatee ma jirto
afhayeenka kooxda raaskambooni cabdinaasir seeraar oo isagoo jooga magaalada kismaayo qadka telefoonka ugu warramaya waryaheena ibraahim xasan daandurey oo istuudiyaha tobanaad igu heliya ee v o a